bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabka cinwaankiisu yahay dalcat alanwaar waxaana soo jeedinayaa sheekh moxamed sheekh cumar dirir
alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sayidi almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin kitaabkan waxaa la yidhaahdaa raaficu lastar wuxuu sharxaa dalcat lanwaar markaa sharaxa waxaa le maxamed xasan mushaad ustaad ama mudaris bilmasjid alxaraam kolka sharax yaroo kale waxaad moodaa in uu ku dhex daray matnigayn waxaa kaloo jirta kitaabka matniga caraaqiga laga soo gaabiyey sidaa darteed waxa uu noqonayaa kitaab mutawasida oo qofka aan kari karayn markaa ciraaqiga uu isaga iska akhrisanaya ama mukhtasaraadkaba dee fahmaya mid dhexdhexaada ayuu noqonayaa oo qofkuna xifdii karo kale waxyaabo yar buu intaa muqadamada kaga yar hadlayaa iyo sharax yara uu ka bixinayo oo muqadame ah adiga iska daalacan doono insha allahu batnigun baynu wadaynaa bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay usugnaatay huwa ilaahay almuciinu waa ka gargaara iyaahu isagoo keliya aanu nacbudu caabudaynaa wanastaciinu gargaarna waanu ka goonaynaa ilaahay isagaanu caabudaynaa keli keligiina gargaar baanu ka doonaynaa waana muciin weeye ilaahay axmaduhu ilaahay waan mahadinayaa ilaahay waan mahadinayaa ficil iyo ismibu labadaba isku daray mahadnaqi lamaa goortii ladaya agtayda nicamuhu ilaahay nicmooyinkiisii rabad ay barbaartay namat wasaadad cindii nicamuhu tacaala wadaana uu caddaaday fadluhu ilaahay fadligiisii baa daahiray dahara fadluhu calaya wey wa xikamuhu ilaahay xikmooyinkiisiina way daahirtay iyaduna mar hadduu ilaahay nicmeeyo fadligiisiina agtayda uu daahiray iyo xikmooyinkiisii ilaahay waan ku mahadinaya muctarifan lahu aniga oo ilaahay u qirsan oo u og bilikhtisaasi gooni noqoshada uu ku gooni yahay sifooyinka uluuhiyada waata'hiir calaa fii kulli xaadid iyo shay kasta oo soo darriyey inuu isagu yahay ka maamulaya tasarufaya ku tasarufaya wamaa shay baan ilaahay u qirsanahay xawatu ay kooftay suuratu likhlaas suuradda la ydhaahdaa suurat likhlaas waxa weeye qul huwa allaahu axad waxa ay markaa koobsatayna waa ilaahay inuu axad yahay oo samad uu yahay kii loo qastay waalid iyo walad aanu lahayn shabiih iyo nadiir aanu midnaba lahayn waaraka loola qastay fi lxawaa'ij cala addawaam isagaa intaba loola qastaya markaa suuratulikhlaas waxa ay koobtayna waa kaa suldaanuhu ilaahay awooddiisu fil ardi waasamaa dhulka iyo samadaba way dhex ahaad waa milkigiisa iyo awooddiisu dhulkiiyo samadaba waa isagaa ku tasarufaya wa huwa aladii fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaah rabbiguna dee macnayaashii uu lahaa ee kale kolley macnayaal dhowra wuu yeeshay iminka se waa ilaaha maaligka ah ee mutasarifka ah ee isagu intaba abuuray rabbi ljalaal weynida ilaahay rabbigeeda ahaa wa cali lcalaa wa caliyulcalaa'i kor noqosho oo dhan waa ilaahay ka kor noqonay sarrayn oo dhan waa ilaaha ka sii sarreeya murtafic alrifca kor noqoshada waa ilaaha ka sarreeya uma intaan ilaahay xamdigiisa iyo ammaantiisa soo sheegay kadib salaatuhu salaadiisii calaa man qof dishii ha ahaato ayada ilaahay uu ku xoojiyey biaxsani alxadiid xadiidkii ugu wanaagsanaa kaa uu ku xoojiyey acni axmeda axmed baan u jeedaa waa nebi maxamed weeye calayhi salaatu wasalaam axsanu alxadiid baa ilaahay uu ku xoojiyey ilaahay baa waxa uu yidhi aayaddii qur-aanka ahayd allahu nazala axsana alxadiid salaadaasi haddaba rasuulkaa qur-aankaa lagu xoojiyo wanaagsan dushiisa qudbul wujuud kownkanaynu ku noolay sayidkiisa ahaa sayidka ahaa markaa waxa weeyaan sayidulmakhluuqiin wakadaa sidoo kale salaamunba ahaaday oo salaamina ha ahaato salaadaa iyo rasuulkaa dushiisa salaamina ha ahaato salaamtaasoo lam yaktani aanu haleeraysanin oo aanu koobin likunhihi xaqiiqadiisa alanaamu khalqigu salaam aanay xaqiiqadiisa khalqigu koobin dushiisa ha ahaato wayadkulu lam yaktani aanay koobin likunhihi xaqiiqadiisa alanaamu khalqigu ilaahay unbaa koobaya xaqiiqadiisa wayadkhulu laalu nebiga aalkiisiina wuu soo gelayaa bidaa salaadaa iyo salaamtaa iyaguna way soo gelayaan macnaha ilaahay labadaaba ha siiyo aalkii ahlu sharaf sharafka iyagu u saaxiibka ahaa ee u ehelka ahaa wa saxbuhu nebiga asxaabtiisuna way soo gelayaan ee ilaahay ha siiyo salaadaa iyo tasliimtaa waman talaa ciddii raacday oo min asalaf salafka ahina iyaguna way soo gelayaan salaadaa iyo tasliimtaa markaa salafkaasina waa taabiciintii iyo atbaacdoodi waxaana la yidhi waa min qabli khamsi mia shantii boqol ee hijiriyada wixii ka horreeyaa salaf la ydhaa khalafkuna intii ka dambeey labada waa la yidhi wa bacdu intaa kadib faallaahu ilaahay yuciinuha u gargaaro uu u gargaaraya man nawaa qofka niyooda nashra faafin limaa cilmi uu faafiyo cilmigaasoo qadin dhawaa duubmay fii waqtihi waqtigiisa ilaahay ha u gargaaro qofka nashriye ee faafiya cilmi waqtigiisii indiraasay oo macnaha baaba'ay oo yaraaday ta'liif iyo tadriis ku faafiyey fi lmawaadic alkhayr almaxjuura maarkaa waxaanu ku faafinayaa meelaan ummadda loo diiday sida masaajidda iyo madaaris cumar binu cabdilcasiis radia allaahu canhu abuubakar ibnu xasmi ayaa waxa uu qoray xadiidkii rasuulka wax alla wixii adasho qor waxaan ka cabsaday cilmigii inuu tago culimadu mar haddii ay tegayaan min wuxuu markaas shaygaa duubmay buu indiraasi buu ka sii hadlaba min kulli fannin fanni kasta ah fannigaasoo tujtanaa timaaruhu midhihiisa la guranayo macnaha fanni kastoo faa'iido la weeyo midhihiisa la guranayo mudaridan xaalu iyo kii qiyaas noqonaya fii sharcina anhaaruhu sharcigeenna dhexdiisa waxa qiyaas noqonaya webiyaashiisa macnaha waxaa dureeraya sharcigeenna dhexdiisa webiyaasha fanniga ah siduu dureerayaana waxa weeye masaa'il ulfan wa jus-iyaat fannigaa isaga ah ee indiraasay jusiyaadkiisa iyo masaa'ilkiisu sharcigeenu dhex marayaa laga helayaa loogu baahan yahay sidaa darteed qofka faafiya ilaahay ha u naxariisto alla ha u gargaaro saasuu markaa leeya qofkaasi u ducaynaya waxa uu ihi markaa laa siyamaa waxaan masal lahayn oo gargaarkaa ilaahay aanu sii weydiinaya atlub alcawna min allaahi tacaala ilaahay gargaarkiisa waxaan u weydiinayaa faraha badan in kaana haddii uu yahay cilmigaas in kaana daa cilmigaad intiraasi hadduu yahay cilmalafari cilmul afarka haddii uu yahay xadiidka ama markaa afarka oo xadiidkaa cilmiga ka shaqeeya mustalaxa qofka faafinaya iyada cilee duunahu cilmul afarkaa la-aantii yaqsuru waxa yaraanaya an nadaru eegmo filfiqi la eego qofkaan xadiidka garanayn haddaynu cilmul afarka ku fasirna xadiidka ama qofkaan mustalaxa garanayn nadarkiisa iyo eegmadiisa iyo baadhitaanku fiqiga baadhaa waa yaraanaya wa ahluhu ehelka fannigan yuraa lahum waxaa loo arkayaa istilaaxun heshiis fiihi fannigan ay markaa dhexdiisa istilaax u dejiyeen oo markaa cilmul aharka dhexdiisa waxa ay u leeyihiin ehelka cilmul aharka ka shaqeeya istilaax oo markaa cilmul aharkii haddii xadiidkii lagu fasiro istilaaxa ay ehelkiisu u samaysteen dee waa mustalaxa nudima fiihi markaa waxau ihi istilaaxaasoo mushtaradun fiihi mushtaradun waxaa ku xidhan mushtaradun waa mid la shardiyayo wey istilaaxaas murtabidun bihi waxaa ku xidhan annajaaxu liibaan oo liibaantii qofkuu gaadhayay xadiidka uu ka gaadhayay waxay ku xidhan tahay mustalaxa waana mushtarad oo lagama maarmaan wey nadara allaahu imra'an samica minaa shay-an fabalaqahu kamaa samica faruba muballaqin awcaa min saamic fabalaqahna waa la odhanaya markaa waxa uu noqonayaa najaaxaas allaha iftiimiya ducadaa rasuulku uu duceeyey waxaa lagu gaadhayaa dee fannigaas oo maaragtay la barto nudima fiihi fannigan dhexdiisa waxaa la alifay rajazu lciraaqi sheekhaa ciraaqiga la yidhaahdo alfiyadiisii baxru rajiska ahayd ayaa la alifay fannigan dhexdiisa oo sheekhaa ciraaqi baa alifay markii hore muqadamat ibnu salaax yaa fanni mustaqil ahoo kale sheekhaasaa u alifay dabeedna qof radiye iyo qof sii sharxay iyo qof gaadiye iyo intaa way u qaybsameen markaa asal waxa u ah muqadamatu bnu salaaxda asal oo ah ciraaqiga mushayadu lbinaa'i dhiskiisu miduu dheer yahay weeye walmaraaqi iyo salaamadu wuxuu ka hadlayaa ciraaqi macnaha kitaab adag inuu yahay ayuu muujinaya maraaqiduna waa salaamadu laakinahu ha la alifo kitaabkaas mid la alife ha ahaado ee taqaasalaw canhu xaggiisa waxaa ka gaabatay alhimamu hamooyinkii baa ka gaabatay oo macnaha waxa weeyaan hamadii dadka ayaa iska gaabatay oo ahlu zamaan waktigaa dadkii joogay baa waxa uu noqday uu ankari karayn akhriskiisa kitaabkaa kunka bayda waana kaasoo markaa waxa uu ku leeyahay suuqulcilmi kaasidan saara fiihi suuqulcilmi kaasidan waa wakti oo uu noqday suuqii cilmigu mid iska walcajsu shayga cajsiga laydhaa aadamaha ku dhacaana kayra xaashimin isagoo aan xishoonaynin ayuu alama bihi dhex degay kitaabka xalla fiih oo markaa waxaa ka daalay dadkii waa wada iska wada isticaarad dee cajsi afar adilahoo markaa dhex degaya ma arkaynin dadkii unbaa ka cajsi wey fa as'alu lilaaha ilaahay waxaan weydiisanayaa nadma mukhtasarin nadmi oo gaaban yunaasibu lmaqaama maqaamkan ku habboon maqaamku sheegayaana waa xaalu haada xaalu ahli haada azamaan almutaqaasir almutaqaasirati himaamhum fi lalfiya kaasoo yunaasibu lmaqaama khaalin kitaabkaasoo ka madhan min kadar calow calow macnaha biyuu markay dhooqan yihiin baa la yidhaha waa maa un kadw oo kolkaa aan xashwi mufsida tacqiid lafdiya iyo tacqiid macnawiya iyo tadwiil inta midna aan lahayn waxyaabahay ka hadli jireen macaaligu attafasii saafi noqosho min wardati ljahli jahliga xumihiisa laga saafi noqdo ayaa bihi kitaabkan ku sugan jahliga xumihiisa kitaabkani waa ka saafi walahu kitaabkan waxaa u sugnaaday taqasin xeel dheeraansho filmuhimaat waxyaabaha muhiimkaana kitaabkani waxa uu yahay mid ku xeel dheeraanaya wixii xumo jahlig uu leeyahayna waa ka madhan yahay yusmaa shicirka dartiibuu u takhfiifiye waa majhuule yusammaa waxaa lagu magacaabaa lidaa taa darteed macnaha mar haddii uu saafi intaasoo dhan ka noqday intaasoo muhiimaana koobe waxaa lagu magacaabayaa taa darteed bidalcati lanwaar dalcatul anwaar baa laydhaha magacaasaa loo bixiyey dalcatul anwaar waa anwaarta soo bixiddeeda nuurarkii oo soo baxay fii cilmi aahaari nebiyi lmukhtaar nebigii la doortay cilmigiisiibuu ku sugan yahay yaqiihi ha ka ilaaliyo kitaabka rabbii rabbigaygu allaahu ahaa shara daalix qofka daalixaa sharkiisa ilaahay ka ilaaliyo daalixu waa qofka muslixaan ahayne mufsidkaa waman qofna ilaahay ha ka ilaaliyo yaraa u arkaya alfasaada yaraa aaminsan weeye ee ictiqaadsan alfasaada xumo oo fil masaalixi ahaaday waxyaabaha masaalixdahan qofka inay mafaasid yihiin u aaminsan ilaahay kaa ha ka ilaaliyo kitaabkani waa masaalixdu ku jiraa waxyaabaha fiican markaa qofka u arki kara in mafsada ay ku jirto iyo xumo ilaahay ka ilaaliyo wayaxfadu ilaahay waa ilaalinayaa almuqri lahu kitaabkanka dadka kale u akhriyaya iyo walqaari qofka akhriyaya ku dul akhriyaya sheekhiisa min kulli maa shay dhammaantii ilaahay ka ilaaliyo shayga oo yakhshaa uu ka cabsanayo shayga oo min al akhyaari waxyaabaha waxbedelaa wuxuu u ducaynayaa qofkii kitaabkan akhriyayoo laba qaybooda qof waxa weeyaan muqriilahu oo waxa u akhriyayaa dad kale midina waxa weeye mid qaariyahoo calaa kayrihi buu ku akhriyaya oo markaas dee waxa weeye sheekhiisii oo kale ku dul akhriyaya kaasina dad kale u baraya akhyaartuna waxyaabaha waxbedela ee balaayooyinka iyo xawaadidta allaha ka ilaaliyo cinda alkhitaami markuu sii dhammaanayo kitaabkani xasanun khitaamuhu dhammaadkiisaa wanaagsan oo wafi tamaami kolka uu taab noqonayu dhammaystirmayana baahirun waxa markaa iftiimaya tamaamuhu dhammaadkiisa waa isku macnuun bay noqonayaan beytka qaybtiisa hore iyo qaybtiisa dambe oo darbi awala iyo darbi haaniyaa la kala idhaa beytka intaa cinda alkhitaami xasanu khitaamu waa darbigii hore wa fi tamaami baahirun tamaamuhu waa darbigii labaad marka la eego xagga caruurta laba darbi awal iyo darbi haaniya ayaa markaa lagu tilmaamaya shadri awal iyo shadri haaniya darbiguna waa khitaamuhu meelaha shadriga hore aakhirkiisaa darbi la ydhaahdaa sida khitaamuhu oo kale shadriga dambe aakhirkiisa sida tamaamuhu oo kalena caruudaa la ydhaha markaa isku macluum bay sheegayaanoo dee sida uu dhammaadkiisu u fiican yahayna waxa uu ku dhammaanayaa muksiriinta qolada la ydhaahda ka hadalkooda lixda saxaabiye uga asxaab ugu xadiid badan asxaab oo odhan doona almuktiruuna baxruhum wa anas wa caaishatu wa jaabiru lmuqadasu saaxiibu dawsin wakada bnu cumara rabbi qinii bilmuksiriina darara hunantahaa nidaamuhu bixamdi man sa'altuhu lmana bilitmaami faman halkaasuu ku dhammaanayaa markaa muksiriintaasoo ka hadlayo maa yaftariqu fiihi alqur'aanu waalxadiid halkanna waxa uu ka sheegayaa bal qur-aanka iyo xadiidku qur-aanka iyo xadiidku waxay ku kala dagaan markaas qur-aanku uu la gooni yahay marka halkan waxa uu ka sheegayaa toban shay oo qur-aanku uu la gooni yahay maxaa yeelay wayashtarikaani fii ma cadaha tobankaa wixii aan ahayn way wadaagsanayaan lianna alkulla waxyun min allahi tacaala ile qur-aanka iyo xadiidkiiba waa waxy wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxaa markaa tobankiibuu tirinayaa wuxuu ihi fadarafu laclaa darafka kore oo min al icjaazi ah darafka u sarreeya ee icjaaska ah ee uu qur-aanku taagan yahay mimaa shay buu ka mid yahay alqur'aanu qur-aankii dumtiyaasin soocnaan iyo gaar noqosho ugu saaxiib yahay bihi isaga icjaaskaa maraatiba icjaaska qayb waa halka u sarrayso qur-aankuunbaa leh qaybina waa halka labaada xadiidkaa leh dadka in kalaamkooda kale icjaas waxyaabaha uu leeyahayna waa kasii hooseeya marka haddaba icjaaska u sarreeya qur-aankuunbaa la gooniya qur-aankaa la gooniya markaa xadiidkii waa arrinuu kaga duwan yahay aayaddii baana ilaahay waxa uu kuuhi qul lain istamacat ilinsu waaljinnu calaa an yaatuu bimidli hada alqur'aani laa yaatuuna bimidlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiiraa fusaxaa'u lcarab way karayeen inay hadal ku hadlaan haddana way isu keeni kari waayeen suurad yar oo ka mid a qur-aanka oo kale markaa darafkaa u sarreeyaa mimaa shay buu ka mid yahay alqur'aanu dumtiyaasi bihi qur-aanku uu ugu soo ugu saaxiib yahay soocnaan kadaaka xifduhu min atabaduli wa mancuhu lilmuxdisi almuqtasili kadaaka sidoo kale waxaa xifduhu u diididiisa laga ilaaliyay min atabadul tabadul baa laga ilaaliyay qur-aanka oo sidii kutubihii hore tabadul iyo taxriif iyo ay ugu dhacayeen qur-aanka uguma dhacayo yuxarifuuna alkelima can mawaadicih ayaa ilaahay weyy oo markaa macnuhu waxau noqonayaa dee kuwaa hore waxay ahaayeen kuwo kutubtooda tacriif iyo tabdiil ku sameeyay qur-aankani sida ilaahay waxau ihi innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun axaadiidta sida taxriif iyo tabdiilba waa lagu sameeyeyoo dee musaxaf iyo muxaraf iyo inta waa inoo iman doonaa tasxiif iyo taxriif dhexdhacaya xadiidka wa mancuhu diidmadiisa lilmuxdisi loo diiday qofka aan weysada qabin almuqtasiri ee maydhiga qaba qofku hadduu maydhi qabaa si aanu weyse lahayn inuu markaa qur-aankii akriyo waa loo diiday taabto waa loo diiday oo markaa masihu xataa yatawada taabashadiisaa loo diiday ilaa u weysaysto kaasina waa arrinuu la gooniya xadiidku si sidaa maaha waxa uu kaluu yidhi wa mancuhu tilaawatan liljunub wa mancuhu diidmadiisa loo diiday tilaawatan xagga akhrinta liljunubi loo diiday taasina mimaa shay bay ka mid tahay bihilqur'aanu dimtiyaas qur-aanku ugu saaxiib yahay soocnaan iyo gooni noqosho oo markaa dee qofkii junubka ahaa xadiidkii waa kii ahaa la uma ogoli laa yaqra'u lxaaidu walaaljunubu shay-a min alqur'aan aw kamaa qaal xaayidka ah ee caadada leh iyo qofka jinaabada leh midna ma akhriyayo qur-aanka qayb ka mida markaasaa waxa uu idhi fii kulli xarfin xaraf kastoo minhu qur-aanka ka mida awjib cashra toban ajri waajibi oo qofku haddii uu akhriyo xaraf qur-aanka ka mid a toban ajri buu leeyahay nebiguna waxau ihi man qara'a xarfan min kitaabillaahi falahu bihi xasanatu walxasanatu bicashri amhaaliha laa aquulu alif laamin xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun marka xaraf waliba waxa uu leeyahay toban ajri taana xadiidku ma laha wa fii salaatinaa lahu tacayunu wa tacayunun gooni noqoshaa lahu qur-aanka u sugnaatay fii salaatinaa u tacayuniye oo markaa salaaddii buu ku gaar yahay qur-aanku oo macnaha waxa weeyaan xadiidtee haddii aad ku akrido axaadiid badan halkii faatixada ma gelayaanama qur-aanka ee ilaahay baa wuxuu ihi faqra-u maa tayasara min alqur'aan marka salaada qofka uu ku jiro laa salaata liman lam yaqbal biummi alqur'aan ow kamaa qaal takhsiisuhu bismi alqur'aan gooni yeelidda lagu gooni yeelay ismu lqur'aan bayinu waa daahir oo macnaha qur-aankii magacaasaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa qur'aan qur-aanna ibnu kasiir baa akhriya qur'aan laakiin xadiidkii laa yusamaa qur'aan wanaqlu bilmacnaa wanaqli bilmacnaa halka horay raacsanta macnuhu markaa waxa uu noqonayaa wa takhsiisuhu ku gooniyeelidda qur-aankii lagu gooni yeelo bimanci naqli bilmacnaa bimanci naqli bilmacnaa macnihii in la naqilo oo macnihiisa lasoo guuriyo iyadana faadii la akhriyay taa mancinta la naqliyeyna la manciyeyna bayinu waa daahir oo macnihii qur-aanku lama isticmaali karo calaa riwaayati calaa macna riwaaya halka laga odhanyo xadiidka lama odhan karo qur-aanka calaa macna laaya calalmansuuri markaa xagga dambe u gooyo waxaa la odhanayaa sida shaarix uu kuu sheegayo bikhilaafi alxadiid xadiidku saa waa khilaafsan yahay waa inta lasoo qadaraya ee kada oo fa inahu yajuusu waxa bannaan naqluhu bilmacnaa xadiidkii in markaa macnihiisa lagu naqilo calal mansuuri qowlka loo gargaaray haddaynu qabanno والرأي الأربعة وعلى رأي الأربعة والجمهور أفرت مذهبية جمهور العلماء محدثين تي فقهاء تي وسولين تي انتبه وحي بناين يعني إن لا سمعيو النقل بالمعنى إن حديث لو سمعيو والنقل بالمعنى يجيز الأكثر أي قولن دونا مركو كهالي وإن على معنى الحديث لا يراعي لماذا انت وصفرها بضاني ويقوليه waxaa kaloo iyaduna jirta waxyaabihii ula goonida ahaa ayuu ila tirinayuu ka hadlayee waxa uhi waa mancu bayci iibkiisa oo la diiday ayaa lada bnu xambalin ibni xambal agtiisu ahaaday waa mancu baycihi lada bnu xambal ma waxaa la odhanaya wamaa yakhtasu bilqur'aani can alxadiid waxyaabaha qur-aanku xadiid kaga duwanya waxaa ka mida mancu bayci iibkiisa ayaa la diiday kutubtiisa in la in la iibiyo oo maaragtay iibkaas oo usugnaada qofka muslimka ah riwaayo oo lada ibnu xambal ahaatay axmed ibnu xambal agtiisa indal imaame axmed wa kurhuhu iibkaa karaahanimo noqoshadiisa lada bnu shaafici ina shaafici agtiisa jaliin waa daahir oo markaas waxa uu isagu leeyahay maxamed ibnu idris oo shaafici waa iska karaahiya unbuu leeyahay waxyaabaha kale uu kaga gooni yahay ilan tobankii arrimood buu tirinayaa jumaluhu al aayo jumladaha qur-aanku markay isu tagaan waa aayado wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa aayaduhu markay isu sii tagaanna siwaran baa lagu magacaabaa walaa kadaa sidaasoo kale ma aha alxadiid xadiidkii intaa aynu soo sheegnoo kale xadiidkii kulama mid aha fiimaa qadara ay fiimaa mada waxyaabaha aynu soo sheegnay taqadam waxyaabaha soo horu maray kulama mid aha xadiidkii qur-aanka waa toban shay oo xadiidkii aanu lahayn oo qur-aanku uu leeyahay oo dhowr jumlooyin ma xoogaay markay isu tagaanba aayad baa lagu tilmaamay aayada markay isu tagaanba suuradaa lagu tilmaamaya habarana macnaa taqadama weeye waxa uu markaa halkan ka sheegayaa aqsaamu alxadiid xadiidka qaybihiisa marka xadiidku dee dhowr jeer buu qaybsamayaa mar waxa uu qaybsamayaa mutawaatir iyo aaxaad marna aaxaaddii baa qaybsamaysa oo mashhuur iyo casiis iyo qariib bay u qaybsamaya mar kalena way qaybsamaysaa aaxaaddii oo saxiix iyo xasan iyo daciif bay u qaybsamaysa qaybaha aaxaaddu dhowr jeer bay soo noqonayaan mar kale maqbuul iyo marduud baa lagu tilmaamaya mar kale mutawaatirkii baa laftiiya macno wuu qaybsamaya marka haddaba iminka waxa uu ka hadlayaa qaybaha noocaas ayuu sheegi doonaa iyo qayb walba magaca la idhaahda iyo shuruudda ay leedahay saxiixuusa soo horreysiinayaa markaa balaynu eegno minhu aqsaam alxadiid waxaa ka mid a saxiixun wa huwa maa shay baa la idhaahda saxiixa yatasilu sanaduhu sanadkiisa uu xidhiidhayo duuna shuruudin shuduud la-aantii shuduudka oo yaxsulu sugmaya oo imanaya shuduud xasilaya la-aantii oo macnaha horta waa inuu saxiixu sanadkiisu waa inuu xidhiidho meeshii riwaayadiina waa inaanay shaad ahayn oo kolkaa macnaha waxau noqonayaa sanadkan uu ku leeyahay waa inuu xidhiidhsan yahay min awalihi ilaa aakhirih in waliba waa inuu kakale ka maqlay weeyaan taas waa mid waxaa kaloo iyaduna lagama maarmaana riwaayadu waa inaanay shaad ahayn shaadna wuu inoo keeni doonaaye waa ninkii fiqada ahaayoo khilaafa mid ka sii fiqaysan ama ka tiro badan walaysa fiihi cilatun waa inaanay cilana ku sugnayn xadiidka cilada oo tucadilu xumaynaysa taqdaxu wa tu'ahiru fii sixati alxadiid marka cilo cadilaysa oo kharibaysaa waa inaanay ku sugnayn xadiidka markaa ciladaasina dee khafiya cilo khafiyahoo markaa xadiidka ku sugan weeyaan waynoo keeni doonaan wadaalika ka irsaali alxadiid almawsuul ima irsaalan khafiya waa kuwayaalaha mursalu lkhafiga iyo kuwayaalaha weeye wa kullu raawin raawi kastaa daabitun waa inuu yahay mucadalun oo la caadil yeelay shuruudii saxiixa shantahaabuu tirinaya meeshii waa inaan cilla joogin raawi kastaana waa inuu dabdiyo dabdiguna dabdu sadri iyo dabdulkitaaba ayuu labadaba noqdaa marka haddaba dee amfilo fara badan baa loo keeni karaa jirto laakiin dee inagu matnigu maynu ku soconayn daabit dab sadigii dabdabtaa mucadilna waanay nin caadila oo dee markaa cadaaladuna waxa ay tahay isagaa sheegi doona cadlu riwaayati wadaaka muslimu mukalafu min alkhasiisi islamu wain ubiixahu min asaqaa'iri lam yaktarif shay-an min alkabaa'ir shuruudahaasuu inoo sheegi doonaa qofkaastaa caadil bidaabit in actabira fain qalab wafqun fa daabitun wailaa yutanab waxa daabitkana kaasuu isagana ku sheegay daabidiinta ayaa lagu qiyaasaya marka shuruudii saxiixa shanta ahayd waa kuwaas weeyaan soo marnay dib ugu noqon sharaxana ka eego shardi waliba tafaasiil ku sii yeeranay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidi lmursaliin nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam lam yafuti lkhamsata ilaa maa nadar min asaxiixi cinda mutqini alkhabr ma fi saxiixayni idaa maa yubrazu bishardi qad saxaxahu lmubarizu wagayruhu yucrafu min tansiisi muctamadin wa kutubi takhsiisi cla saxiixi maa calayhi itafaqa famaa rawa aljuxfiyu farda yuntaqaa famuslimu kadaka fi shardi curif famaa lishardi gayri dayni yaktanif maa asnadaa yudanu aw yuqtacu bih in lam yakun tawaaturun faltantabih waman yurid camalan aw ixtijaad bima bidarsin yatalaqaahu rawaad wahuwa liladii nawaahu istahala laabudda an yakuuna daa muqaabala walaa yaquulu muslimu qaala nebi bilaa riwaayatin likhawfi lkadibi wahuwa fi lxujati kaasaxiixi waduunahu insiira litarjiixi lianna haadaa qasurat rijaaluhu fi lxifdi duuna munkarin yanaaluhu wa kullu shardin fi saxiixi yushtarad fii daa siwa taqsiiri cinda manfarad waxaysu taabaca daciifa muctabar faxasanun ligayrihi wahuwa nadar maa lam yakun lituhmatin bilkadibi aw ishuduudi fanjibaaruhu ubi hada aladii min qumdihi qad intadaa man xaqaqa alxusnaa wajaaba almurtadaa wa aakhiru lqismayni duuna alawali walawalu saxiixu canhu muctali in lam yakun awalu saaxiba turuq wain yakun saxaka lowla an ashuq duna saxiixayn aladii fi sunani linasa-i watirmidiyi almutqini kadaa abuu daawuuda id yarwi daciif in yanfarid fahwa calaa ra'yin yaniif wanasa-i yukriju man lam yu'talaf calaa diraaxihi faqud nahja salaf xudulmasaanidi bian yufradama likulli saaxibin facil mucamama wahiya tajii calaa xuruufi lmucjami waqad tajii bixasabi lmuqadami waqbal liiطlaaqin lisixati sanad aw xusnihi in kaana miman yuctamad wa fii saxiixun xasanu aqwaalu fii kullihaa qad dahara ikhtilaalu uma aljawaabu bitanawuci sanad lixasanin walisaxiixin muctamad wa bitaradudi liwasfi man naqal wa can saxiixin da lakhiiru qad nazal uma tada lmaqbuulu xiina yaslamu min almucaaridi fahuwa almuxkamu awlaawa jamcun mumkinun famukhtalif yudiifuhu ila alxadiidi almuxtarif ilaa fatarjiixun ida nasku cudim wagayruhu falwaqfu fiihi qad xutim wamaa bihin farada raawin mudlaqa fadaaka bilqariibi qad taxaqaqa wamaa bihi lihnaani qad tafaradaa kadaa halaaatun casiizan wujida wagayru da lmashhuuru kullun yutadix fiihi daciifu wakada aladii yasix uma min almashhuuri maa tawaatara wahuwa maa yarwiihi jamcun xudira kadibuhum curfanka masxi lkhufi رفع اليدين عادم للخلف وقد روى حديثه من كذبا أكثر من ستين ممن صحبا مسلسل ما الوفق فيه وجدا في صفة الرواة أو وصف الأداء وقل وصف للتسلسل السلم والمتن من ضعف ونقصه علم مدبج ما ينقل القرين عن آخر وعكسه مبين من قد تقارب بسن والسند والنادر يلفى بآخر فقد فاقد شرط للقبول نجتني شرطا من التي مضت للحسن بقدر بعده عن الشروط مختلفا يكون في الهبوط أعلى الضعيف ما دعوا مضعفا ما البعض وها هو بعض خالفا وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت الشامل وعدم العزو إلى من ينتقى وفيه منع وجواز مطلقا وما نميل لعق وعد وخض وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر كذا نواتر الأصول وزري للحاكم التاريخ والتجتهري مضافا من قول كذا أو فعل لسيد الخلق الكريم الأصلي أو رفع صاحب أو الذي اتصل والأول الأصح عندما النقل أمرت أو نهيت قل وأمرا الرفع حكمه على ما شهر بسم الله الرحمن الرحيم وحاين مركز soo wadnay aqsaam alxadiid xadiidka qaybihiisii markaa waxaynu soo sheegnay saxiixa tacriifkiisii shuruud shana ayuu markaas yeeshay dabeed waxa uu sii raacinayaa axkaamtii kale iyo waxyaabihii kale ee ku tacalluqsanaa markaa xadiidka saxiixa ah matniga uun baynu had iyo jeer aada u laasimi doonaa wixii sharaxa markaa ku tacalluqa inshaa allahu qofka ayaa ka eegan karaa waxa uhi lam yafut ilkhamsata shantii usuul khamsaa la odhan jiray kama tegin ilaa maa nadara wax yar mooyaane min asaxiixi xadiidka saxiixa ah cinda mutqini ilkhabari ninkii khabarka sugay agtiisa waa nawowiye ninka agtiisa marka la eego usuulul khamsaha shanta kitaaba la yidhaahdaa kamay tegin saxiixa wax yar mooyaane markaa nawowi baa fikradda noocaasa qaba oo sidaa yidhi shantan kitaabe bukhaari muslim abaa daawud tirmidi nasa-i shantaasi xadiidka saxiixa wax yar mooyaane waxba kamay tegin buuli marka mutqinul khabarna waxa weeyaan imaamu nawowi sidaa darteed buu bukhaari lahaa kitaabkaygan maan gelinin wax saxiixa mooyaane saxiix fara badanna waabaan ka tegayba inkasta oo bukhaari uu meelaha qaar ku yidhi boqol kun oo xadiidoo saxiixa baan xifdisanahay iyo laba boqol oo kun oo markaa aan saxiix ahayn marka saxiix fara badani dee waa maqan yahayse laakiin wax yar baa ka tegay buu sheekhaasi leeyahy maa fi saxiixayn waxaa markaa axaadiidaha ku sugan bukhaari iyo muslim iyo muslim idaa maa yubrazu marka lagu soo muujiyo bishardi shardigu waa raggii qad saxaxahu waa saxiix yeelay almubarisu ninka markaa caalimka ahay waxa uu ku yihi haddii aynu dib u macnayno axaadiidta ku sugan saxiixaynka marka lagu soo saaro shardigii shardigaasina waa raggii iyo bukaa raggii bukhaari iyo muslim ay ka qaadan jireen axaadiidda weeyaane qofka mubariskaa macnaha caalimka ahi waxa uu ka dhigayaa saxeix kol haddii raggoodii ay wariyeen kutubtana wuu ku sugan yahay marka alfaa'iq aqra'na ayaa mubaris la yidhaahdaa qarnigiisa ka sarreeya waxa uu idhi wakayruhu hayru maa fi saxiixayn axaadiidta aan ku sugnayn saxiixaynka yucrafu waa la garanayaa iyaga saxiixnimadooda min tansiisi muctamadin min tansiisi imaamin muctamad imaam muctamada caddaynta uu caddeeyo darteed baa lagu garanaya inuu saxiix yahay iyo wa kutubi takhsiis kutubta markaa saxiixa u goonida ah waxa uu ku yihi xadiidkii aan ku jirin bukhaari iyo muslim inuu saxiixnimadiis inuu saxiix yahay laba arrimood midun baa lagu ogaanayaa midi waxa weeyaan nin imaama oo muctamad ahoo caddeeya waaba sida ibnu khusayma oo kale iyo ibnu xibbaan iyo midda labaada lagu garanayaa waxa weeyaan kutubu takhsiis oo markaa lagu wariyo kutubu takhsiis waa kutubta saxiixa u goonidaa saxiixulimaam abibakar moxamed ibnu khusayma oo kale iyo saxiix ibnu abi xaatim oo kale mustadraku alxaakim mustadraku abi cabdillaahi alxaakim oo kale iyagoo sixada ku kala tagtagsan marka haddaba kaa hore imaamka ahee caddaynaya masalan waxa weeyaan iyada oo abi daawud oo caddeeyo nisey iyo tirmidi iyo daaraqudni iyo bayhaqi iyo kuwayaalaha markaas saxiixii aan ku sugnayn bukhaari iyo muslim siyaabahaasa lagu garanaya markii uu ka hadlayay markaas suyuuti kitaabkiisa manduumatu durar waxa uu lahaa waxaysu xaafidun calayhi nas waquhu xaysu xaafidun calayhi nas wa min musannafin bijamcihi qas كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة ساس رحمر لكن كستا يجو سيكا لتكسين هتنا كتبتها صاو كسوغين ولا وقران كرا أعلى الصحيح مراتب الصحيح هو مركا أبن بحينا وكهد له وتطلع وحول أعلى الصحيح حديثك الصحيحة وحا أسرية ما حديث بأسرية اتفقا بخاري مسلم يسكوا وافقين عليه الدشيس فما أي فيلي ما حديث بالا حريرية رواء وريي الجعفي بخاري فردا حالي ينتقى على دورنية فينتقى ما روى الجعفي فردا جعفي كأورية سوى كلية أي ينتقى على دورنية فمسلم فيلي مسلم مسلم أي يسكن الله سحريرية oo ka uu bukhaari ka uu muslim weriye kelidii ayaa isaguna ku sii xigaya noqonaya martabada saddexaad kadaaka sidan oo kale saddexdan qayboodee kale ayaa curifa fi shardi shardigana sidan oo kalea lagu aqoonsaday oo ka shardigoodii lagu wariyey ka shardiga bukhaari lagu wariyey ka shardiga muslim lagu wariyey kadaakadu waa saddexdaa jaranjaruu yeelanayaa kii shardiga kusoo baxayna shardiguna waa raggii waa lix halkaas فيلي وحلا حرير ينا حديث لشرط غير الدين لبدا شيخ شرط قود عدان هين يكتني فهريري سنة يحتوي قوب سنة مركا حديث كمرتبة تدبات كلا يا وحوي حديث ك رجود رج أنا هين أي صوصارة فما يكتني فهو حديث كهريري سنة يقوب سنة لشرط غير الدين لبدا شيخ raggooda rag aan ahayn xadiidka lagu warinayo kaasaa isagu waxa uu noqon doonaa mid martabada toddobaad gelaya markaa waa toddoba martabo martabada u horraysaa maa calayhi itafaqaa weeye waa koow famaa rawaljucfiyu farda yuntaqaa waa laba fa muslimun oo waa saddex kadaaka fi shardi curufa curifa ayaa isagu ah saddex martabo oo dee marna raggoodii baa laga wada qaatay yaana iyagu warinayne marna raggii bukhaari marna raggii muslim markaa dee mid walba taariikhdiisa iyo waxyaabaha u gaara markaa waa kuu sheegayaa bukhaari iyo muslim macnaha kay isku waafaqeen ummaduna way isku waafaqday baa laleeyihi waxaa kaloo iyaduna jirta hulaahiyaad buu leeyahay bukhaari oo inta ugu caalisan weeyey asaaniiddiisa waxa uu leeyahay tusaaciyaad oo markaa kuwa ugu naasilsana sanad sagaal gaaraya waxa kale oo markaas iyaduna jirta bukhaari iyo muslim dee ragna way kala leeyihin ragna way wada leeyihin waa shardiga marka la eegaya oo masla masalan ragga uu bukhaari la goonida yahay waxa weeyaan afar boqol iyo afar iyo soddon nin muslim ragga uu la goonida yahayna waa lix boqol iyo labaatan nin markaa toddobadaa martabuu saxeexiye marka laaga xagga awooddiisa marka ay haddaba leeyihiin xadiidkani waa saxeex ama waa daciif macnaheedu ma aha sixadiisa ama dacfigiisa ayaa la goynayaa waa bixasabi daahirun oo sida muuqaalkoona waxaa laga yaabaa inuu noqdo xadiidkii daciifka ahaa inuu yahay saxeix fii nafsi اlamr kii saxeix ahana inuu daciif noqdo ayaa iyaduna iska suuragala waxau ihi markaa maa asnadaa xadiidka ayagu isnaadiyaan bukhaari iyo muslim ee musnadka aha xidhiidhsan yudannu waa la malaynayaa aw amase yuqtacu bihi waa la goynayaa sixadiisa in lam yakun haddii aanu ahaanin ee in lam yuujad tawaaturun mutawaatir haddii aan la helin faltantabih baraarugbu waxaa culimmadu ay isku khilaafeen xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyaan ma waxa uu noqonayaa maqduuc bisixati mise waxa uu noqonayaa madnuun oo macnaha ma waxa uu faa'iideynayaa arrin qadciga mise danniya sixadiisu ma danni baa mise waa qadci muxaqiqiintu waxa ay leeyihin iyo sida agarku u badan iyo sida taqiibkaba uu ku sheegay sheekh weeyaane waxay leeyihiin waa la malaynayaa bay leeyihin oo daniyu sixa ayuu noqonayaa ibnu salaax baa isagu waxa uu leeyahy labadaa sheekh kol haddii ay soo wariyeen waxa uu xadiidkaasi noqonayaa mid sixadiisa la goynayo saasuu leeyahy kolkaa markaas waxaa culimmada ahlu naqdiga ahi ay ka hadleen axaadiidta bukhaari iyo muslim ku sugan waa laba boqol iyo toban xadiid intaasay ka hadleen halkaasuu markaa kaaga sii sheegaya laakiin xadiidkani waa haddii aanu mutawaatir ahayn hadduu mutawaatir yahay waa qadciyu sixa in lam yakun tawaaturu mar haddii uu rafciyey waa in lam yuujad kaanadaa taamaa markaa dee axaadiidta ku sugana mucallaqaana waa ka halkaa kaaga sii sheegaya faltantabih baraarug buu kuyi waman yuri qofka doona camalan ku camalfal macnaha wuxuu ka hadlayaa kutubtaa had iyo jeer xadiidta ku sugan qofka doona inuu ku camalfalo xadiidkaa ama inuu ama doono inuu daliishado yaa kaasuu ka hadlayaa bal arrinku sida looga doonayo muqaabala in uu nuskhadan muqaabalo u sameeyuu iska hubsaday inay hagaagsantii in kale taasuu ka hadlayaa waxa uu ihi waman yurid qofka doona camalan ku camalfal aw ixtijaajan waa luqatu rabiice ama inuu xujaysto bimaa xadiid bidarsin xaashi ku sugan macnaha waa xadiidta kutubaha ku sugan darsiga oo yatalaqaahu uu la kulmayo alrawaaju qabuul oo macnaha dee kitaabkani waa inuu yahay min alkutubi almuctamada wahuwa ninkanina liladii nawaahu arrinkan uu niyooday ista'hala uu ehel u noqday ama ha noqdo camalkaas iyo ixtijaajkaas waa inuu ehel waa inuu ehelu yahay laabudda waxa lagama maarmaana an yakuuna inuu yahay daa muqaabalan mid markaas an yakuuna inuu yahay daakaas muqaabalan inuu yahay darsigaasi waa inuu yahay muqaabalan mid la qaabiliyey oo markaa muqaabalo waa inuu leeyahay an yakuuna daa muqaabalan muqaab darsigaasi waa inuu noqdaa muqaabil macnaha mid lagu sameeyey kuwii saxda ahaa iyo kuwii kale laysu eegay oo markaa bimuqaabalati hiqatin calaa nuskatin saxiixa nusqo saxiixa waa inuu qaabiliyaa iyo tan wax ka daliishanay taasaa laga maarmaan qofkii hadduu camalfal doono ama ixtijaaj doono darsiguna waa xaashidii kitaabkaasina waa kitaab rawaaj iyo qabuulu la kulmayo oo kutubta muctamadka ah kol hadduu doono xadiid inuu kasoo naqliyo nusqada uu kasoo naqilaya waa in ay tahay mid mid muqaabalo leh ninkanina waa inuu arrintan ehel u yahay oo markaas dee an yakuuna caaliman bimadmuuni alxadiid lahu malakatun yaqwi biha calaa macrifati almatluubi minhu fii dalik waa inuu awood u leeyahy arrintan uu doonayo walaa yaquulu odhan maayo muslimun qof muslimahoo ilaahay u hogaansanay qaala nebiyu uun iska odhan maayo bilaa riwaayat riwaaya la-aanteed isaga oo wax sanadaba aan soo bixin likhawfi alkadib beenka cabsigeed isaga oo ka cabsanaya inuu nebiga ku been abuurto macnaha qofkii muslimka ahaa uma bannaano inuu idhaahdo qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam ilaa uu markaas qowlkaasi noqdo mid riwaayo leh sanad waa inuu tiriyaa beenka cabsigeed baanu markaas taa u odhanay oo xadiidkii man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar si aan u soo gelin laakiin waa inuu markaas sanad tariya xadatanaa fulaan fulaan fulaan dabeed qaala nebiyu saa u ku idhaado bilaa riwaaya macnaha riwaaya la-aan uu weeye goorta la diidan yahay waxa uu ku uhi alxasan xadiidkani waa kii xasanka ahaa ayuu halkan kaga hadlayaa markaa isaga walkaa dee xasankiina wuxuunu noqonayaa qaybtii aynu soo qaybinaynay ileen saddex qaybood baynu usoo qaybinay aaxaad midi waxa uu ahaa saxiix xasankanina waa kii labaad daciifkiina wuu dambeeya dhowr jeer bay aaxaad u qaybsamaysa oo mar saxiix iyo xasan iyo daciif marna maqbuul iyo marduud marna waxa ay noqon doontaa casiis iyo mashhuur iyo qariib muxkamaya muxkam iyo mukhtalifu alxadiid dhowr jeer bay qaybsamaysa wa huwa xasanku fi lxujati xagga xujaysiga iyo daliishashada ka saxiixi unbuu la mid yihi wa duunahu weeyaan duuna saxiix xasankii saxiixa wuu ka hooseeya in siira haddii la ahaado litarjiix xagga tarjiixa marka loo baridho ee la kala rajaxayo waxaa laga tegaya xasankoo saxiixa la qaadanaya sababtuna waxay tahay lianna haadaa kan xasanka ah qasurad way gaabatay rijaaluhu raggiis fil xifdi xagga xifdiga ayay ka yar tahay oo xifdiga raggan warinaya xasanka way ka xifdi yar yihiin ragga warinaya saxiixa duuna munkarin munkar la'aantii munkarkoo yanaaluhu gaadhaya oo xifdigani waa inaanu noqonin mid gaadhsiiya darajatulmunkar waxa uu ku yidhi xadiidkan xasanka ahay xagga marka la eego xujaysiga waxa uu la mid noqonayaa uun xadiidkii saxiix ah wuuse ka hooseeya marka la eegayo xagga tarjiixa oo cinda tarjiix markay istacaarudaan waxa la horumarinayaa saxiixa sababtuna waxa ay tahay ragga xasanka ayaa ka gaaban xagga xifdiga xag waxay ka gaaban yihiin ragga warinaya saxiixa se laakiin waa inaanu ilaa darajatulinkaar waa inaanu gaadhin oo munkarkaas hadduu dee munkar noqdo markaa wuu ka baxayaa xifdigaas meeshii xifdi la ictibaarin maayo kolka duuna munkarin munkar la-aantii munkarkaasoo yanaalhu gaadhaya macnaha xifdigan gaartay wa xifdigan gaabtay waa inaanu gaadhsiinin ilaa darajati lmunkar waa inaanu gaadhsiinin taasaa markaa loo arkay wa kullu shardin shardi kasta oo fi saxiixi ahaaday yushtaradu waa loo shardiyayaa fii daa xadiidkan xasankaana shardigii shuruudii shanta ahayd kana wuu leeyay halkaysay ku kala duwan yihin siwa taqsiiri ila taqsiir gaabnaan xagga xifdigaa mooyaane dabdiska gaabnaanta ku sugan mooyaane cinda man farada dadkii tegay agtooda cinda man taqadama min ahli hada alfan dadkii tegay ee fannigan macrifada u lahaa agtooda shuruudii u lahaa saxiixu kana wuu leeyay se laakiin xagga taqsiirka iyo gaabnaanta dabdiska dee kanaa ka hooseeya marka halkaa way halkay ku kala tegeen shuruudii shanta ahayd oo dhan waa la rabaa se laakiin xadiidkii xasankaa raggii warinayo dabdiskii iyo xifdigii way ka yaryihiin raggii warinaya saxeixa markaasaa dabeetana waxa uu ka hadlayaa haddaba xasanun ligayri iyo saxiixun ligayri ayuu ka hadlayaa waanu kala rajixi doonaa waxa uu ihi waxaysu taabaca daciifa xadiidkii daciifka ahaa marka uu raaco muctabarun xadiid iska ladan oo daciif ahay mid iska ladan baa soo raacay fa xasanun ligayrihi xasanun ligayrihi buu noqonayaa wa huwa xasanun ligayrihigaasina nadarun waa sawaab maa lam yakun haddii aanu ahayn dacfigaas lituhmatin bilkadib been lagu tuhmay haddii aanay ahayn aw ishuduudi ama shuduud xadiidka ku sugan haddii aanay ahayn oo fanjibaaruhu ka labadan miduun lagu daciifiyey kabitaankiisa ubiya waa la diiday saas wey waxa uu ku idhi xadiidkii daciifka ahaa daciif kaloo muctabar ahoo iska ladani hadduu baalgalo oo duruqdii ay iska yar dhowr noqdaan xasanun ligayrihi buu noqonayaa ilaan saxiixun lidaatihi iyo xasanun lidaatihi labadaba soo sheegnay markaa iminka wuxuu samaynayaa xasanun lidaatihi iyo saxiixun ime wuxuu samaynayaa xasanun ligayrihi iyo saxiixun ligayri ayuu labadaba samaynayaa markaa weli maynu gaadhin saxiixun ligayri iminkase wuxuu sameeyey xasanun ligayri xasanun ligayrihigu waa daciif daciif kaloo iska labana muctabari u raacay marka labadaa daciifa israacaan kor intay isula kacaan bay xasanun ligayrihi noqonayaan nadar baanu ku sheegay inuu yahay sawaab iska ladan laakiin sababta lagu daciifiyo waa inaan ahayn daciifkaa tuhmo been iyo been lagu tuhmay ama shaadnimo waa inaan lagu daciifinin hadii labadaa miduun lagu daciifiyo daciifku ma kabmayo ilaayaa ku dhacdo labadani waa waa cilooyinka sii daran weeyaan kasii soco haadaa buu ku uhi taqsiimkii macnaa xasankii in sidaa loo qaybiyaa alladii kii weeyaan arrinka noocaas min humdihi galkiisa qad intadaa u ka saaray man xaqaqa alxusna qofka xasanka taxqiijiyey wa jaa'a la yimid bilmurtadaa ay bilqowli lmurtadaa qowlka laga raali yahayna la yimid xasankii in lidaatihi iyo ligayrihi ee loo qaybiyaa waa arrinka uu galkiisa ka soo saaray qofka xasanka intuu dabagalay taxqiijiyo qowlka raalliga laga yahayna la yimid macnaha raggii dee waa jiraanoo waa lagu kala tegay aragtidan laakiin cidda sidan u qaybisay waaba sida ibnu salaax oo kale raggaasi qowl laga raaliyahay bay la yimaadeen waana arrin ay galkiisa ka soo saareen oo galka ku jiray buu ahaa waana raggii xasanka xaqiijiye weeye haadaa in sidaa loo qaybinaya aladii waa xukunkii min qumdihi galkiisa qimdihi galkiisa qadintadaa uu ka soo saaray man xaqaqa alxusna wa jaa-a bilmurtada ibnu salaax baa sidaa u qaybiyey waa arrin qimdigu waa galka seefta seefta sideedii oo kalea looga soo saaray galkii dabeetana waa arrin laga raali noqday waana taxqiijinkii xasan wuu kala haddaba habaynayaa waxa ui waakhirulqismayni labadan qaybood kooda dambe laba qaybood oo xasanku uu leeyahay baynu soo marnay haddaba ka dambe oo ahaa maxay likayrihiga wa xasanun likayrihi duuna alawali ka hore dee wuu ka hooseeyaa wuu ka darajo hooseeyaa xasanun likayrihigu xasanun lidaatii wuu ka hooseeyaa walawalu ka hore oo xasanun lidaatihi ah asaxiixu xadiidkii saxiixa ahaa ayaa muctalin canhu ka sii sarreeya oo waxa uu ku yihi xadiidkan ee labadan qayboodee xasanka ka dambe oo likayrihi ahaa ee ka horeo lidaatihi ahaa wuu ka hooseeya kii awalka ahaayoo xasanun lidaatihiya oo dee isagana baabka uu ku bilaabayba isagana waxa muctali ahoo ka sii sarreeya derajada ee saxiixii waa sidaas wey markaa saxiix baa u sarreeya waxaa ku xiga awalkiio ah xasanun lidaatihi waxa waxaa kusii xiga aakhirulqismayn oo ah xasanun ligayri wuxuu u soo gelayaa haddaba inuu sameeyo oanu weli sheegin saxiixun ligayri waxa uhi in lam yakun awalu haddii aanu ka hore ahayn waa xasankii saaxiba duruqi mid dariiqooyin dhowra u saaxiiba haddii aanu ahayn wey wa in yakun haddii uu noqdo awalkiioo xasanun lidaatihi mid dhowr dariiqo leh hadduu noqdo saxa saxiix buu noqonaya tusaalihiina waa maxay kalowlaa nashuqa calaa ummati la amartum bisiwaaki cinda kulli salaa waaba sida xadiidkaas oo kale awalkani uu sheegayaa ogowo waa xasanun lidaati haddaba awalkaasi hadduu noqdo mid saaxiibu duruqa oo dhowr dariiqo oo dhowr kuba xasan yihiin ay soo arooraan xasannimadii intay iskala kacaan ayay noqonayaan saxiixun liqayri oo waa kaa kula saxa maanaha saxiixun liqayri ay noqonayaan saxiixun liqayrigi waa maxay kolkaa waa xasan dhowr dariiqo leh xasanu liqayrihigiina waa maxay waa daciif dhowr dariiqo leh xadiidkii tusaalahu usoo qaatayna waxa uu noqday lowlaa ana shuqa calaa ummati kaas wey xadiidkaasa ah xasanun ma saxiixun ligayri waxa uu haddaba galay saxiixaynka axaadiidtii kusii xigtay xagga derajada macnaha kutubihii kusii xigay saxiixaynka waxa uri duuna saxiixayni bukhaari iyo muslim waxa ka hooseeya xagga derajada xadiidkooda macnaha waxa kasii hooseeya aladii xadiidkii fii sunani ku sugnaa sunanta oo litirmidiy linasa-iy u sugnaatay linnasaa-i iyo wa tirmidiy tirmidigi almutqini kadaa abu daawuud baa isna la mid ah xadiidka saddexdaa kitaab ku sugani wuxuu ka sii hooseeyaa xadiidka ku sugan saxaxaynka taas weeye arrinku mid walbana dee halkaasuu ka sheegayaa taariikhduu dhashiyo taariikhduu dhintay iyo kitaabkiisa iyo waxyaabaha lasii xidhiidha marka adiga ayaa markaa sidaas la sii socon doona markaa sunantu waxay u sugantahay saddexda kitaabe sunanka laisku yidha nasay tirmidi tirmidigii mutqinka ahaa iyo abu daawud maxay markaas uu abi daawudkaasi hoos ugu sii maray id cille eh yarwii waxa uu werinayaa waa kuma abi daawudkaasi adaciifa buu wariyaa in yanfarid daciifkani hadduu keli noqdo oo baabkii wax kale loo waayo fahuwa daciifkani yaniifu calaa ra'yi ra'yi niiri wuu ka sarreeyaa sidaa darteed buu sheekhu usoo qaatay oo waxaa la leeyahay sheekhan la yidhaahdo abi daawud ee kolkaas daliishanaya xadiidkan daciifkaa soo qaadanaya waxa uu soo isticmaalayaa daciifkaa marka uu baabkii u waayo waxaan daciifka ahayn oo xadiid kale ah dee waxaan u arkayaa daciifkan nebiga loo tiirinayo amaba waxaa laga sheeg sheegay xadiidun lagu sheegaya inuu ka sarreeyo hadal la yidhi marka aqwaala rijaal intuu soo urursan lahaa inuu daciifka keenay la noqoto markaas daciifkaa warinaya dartii baanu la hoos maray in yanfarid haddii uu markaa daciifkii keli noqdo sahwa calaa ra'yi yaniifu ra'yi uu ka sarreeya sidaa darteed baanu hoos markaa markaa tafdiilu saxiixayn sunanta waxa ay markaas sunantu uga hoos martay laba arrimood xasan bay sheegayaan daciifna way sheegaan wannasa-iyu buu idhi haddaba nasa-ina yukhriju waxa uu soo saarayaa man ay xadiida man qof xadiidkiibuu warinayaa qofkaasoo lam yu'talaf aan la isku waafaqin cala diraaxihi tuuristiisa fakhud waxa aad qaadaa nahja salafi raggii hore waddadoodii mar ninka nasa-i la yidhaahdaa waxa uu isaguna wariyaa axaadiidta ay warinayaan nin kasta oo aan la isku waafaqin tuuristiisa iyo daciifnimadiisa oo waxa uu leeyahy war ninkan kol haddii lagu murmayo daciifnimadiisi wuu iska ladan yahay saasuu leeyay kol haddaan la tuurin oo la isku waafaqin adeer waanu iska qaadanaynaa buu leeyahy man laa yarwi dalika alxadiida ilaa min jihati wayakuunu mukhaalifan lilqawaacid almacluuma adigu waa xadiidka qofka noocaasa buu warinayaa sidaa darteed ayuu isaguna hoos ugu dhacay nahju salaf haddaba qaad fadulmasaaniidi macnaha waxa ku sii xiga